kale waxaa macrifatu lanqaar anajihii kuwadu ay lahaayeen sidee ruuxii loo ogaado oo dad markaa ruux keliyoon adaysi iyo magaci iyo guyadii meel ay kusoo kala orortay aan dad tacduday loo qaadana nin kasta si si looguga ogaado in la barto oo la ogaado kutubla markaa alaqaabda iyada kutubta xaduday ayaa looga dejiyo malaa kuwa ugu ahamsan uu kaba mid yahay misat lalbaab fii macrifati alalqaab uu isagu leeyahay xaafid ibn xajarba madbuucana wakada macrifat alalqaab wahiya taaratan markaa tan alqaabku awqaada qaarkeed takuunu waxay ahaan ama marar takuunu waxay ahaanaysaa bilafdi maga laftigiisii bay kuba noqon ayay ku sugnaan wa taaratan taarana bilafdi lkunyati miyo laftigeed modarta laqabka waxay idhaaheen dee ma ashcara bilqicati aw rifca ama wixii dee ruuxan tanqiiskiisa tilmaamaya iyo daacadiisa ama ama dambigiisa ama ammaantii tilmaamaya wixii laga fahmo ama ammaan laga fahmo ama cay iyo nuqsaamin ayaa laqab laba yidhaaha kolkol suuro magac buu kuba yimaadaayo dee magac ayaaba ruuxii suuradii iyadoo wuxuu laqab yahay ayuu suuradii magaca kuba yimaadaa awqaada qaarkeedna laftiga kusa sida abi turaab oo kale cali bnu abi aalib de abi turaab waa laqab uun ee kunyadiisii maaha oo suuradii kunyada ayuu kuba yimaadaa wa taqacu way dhacaysaa laqabku nisbatan iyadoo dee nisbe ahaan ilaa caahatin caaha ay nisbo dee ruuxii loo nisbaynaya tacaahadu waa fajsa dee dhalaan acmash oo kale dee ninkii caalimka macruufkaah oo kale acraj isaguna dee ninkii siqaat ruwaad iyo culimadoodii taabiciinta kaba mid ahaayoo kale cabdiraxmaan ibni hurmud olankaasoo kale waa caaho shaqo uu isagu lahaa iyo xirfadeen ayun baaba loogu naadays loogama dhigaa oo laqab loogama dhigaa hataa iyada de way tacadudaa waju kala duwan bay leedahay bal kutubtanteena dee say kuwa khaas yeelanayo kutubta taraajimtana xataa taqriibka xaafid uu leeyaho kale markay asmaad iyo waxyaalaha wada dhameeyaan ay bay kuyooyinka baab u dhigtaan kuyooyinka ama mufrada haba noqdeen ama dee kuyo caadi haba noqoto oo markaa wixii kunyadaasu ku suuroobay magaciisa lagu aqoon halkaasay ku tarjameeyaan haddii ninka dee uu magaciisana laguma yaqaanay sheegayaan ay odhanayaan wuu ruuxa weyn soo maro dee magaciisii markaan sheegaynaan tarjamada kuwa soo maray laqabkana baab bay uga dhigtaan iyaduna meelaha damba ay alqaabtii kuba ururiyeen oo markaa dee aysan adigu taa ay kuba sheegaan dee kutub gaarana waa kuwa kuba ururiye uba dejiyey umuurahaasna way kuba timaadaa ee iyada taasna waa muhim in la ogaado wakada saasoo kale waxaa muhim ah waxyaalahan markaa waxaa leenahay inta badan taaliif gaara ayay ku ururiyeen iyadoo dee taaliifyada caamka ay soo gelayaanna ay jiraan macrifatu lansaabi ansaabta waa nisbooyinkii dadku ay lahaayeen taas oo la garto iyadana waayo ruuxii dee korbaad magaciisii ku taqaana kolbuu riwaayaadka imanaya isagoo nisbo uun imaka ay waxa weeyaan nisbo uun mooyaane wax kale aanay laba socon nisbadii dee ruuxii haddii aad og tahayna waad garan kii kalena waxaa dhici karta inuu garanba waayo ruuxii uu yaqaanay markuu nisbe kuwa yimaado uu geesa u qaadaba garan waayo arrin kalena way jirtaa ayada kolkol dadiyadka isshabehe ama magacyada iskaga midka noqda waxyaalihii lagu kala saaraya dee nisbooyinka ayaa kaba mid ahaa nisbooyinkii awqaada qaarkeed baa nisbooyinkii itifaaq dhacayaayo dee ishtibaah imanaya iyadoo dad tacaduday ayibaa ruux keliya loo qaadanaya haddii aan sidaas loo kala dabdin bal markaa waa muhim iyadana ansaabta iyadna waa kutubdee kala duwan xagga ansaabta way dhigaan oo kutubta daraajibda caamka abwaabbay udhigtaan xagga dambaa xataa taqriibu taadiib oo ansaabtiiyo dee badan markaa ruuxii ay sheegayaan nisbada lahaa ee tarjamadiisna halkii kalaad uma doonan ee kutub iyadana lagu ururiyey way jiraan oo kutub muhima ay kaba madbucaysantao malaa ugu wen yahay kitaabka uu samcaani leeyahay oo dee dabcaca liidanto oo shan mujalad lagu madbuceeyey way jiraan laakiin si deegaan weliba waqtiyadii hore indiya lagu madbuceeyey ee cabdiraxmaan almucalimi isagoo ada almucalimi dee uu malaa dabrigeeda lahaa iyadu dee mujaladaad badan ah taasi way jirtaa kitaabkiis mukhtasaraadkiisi oo kitaabkii ibnu asir iyo kitaabka suyuudood ibnu asirba isagu sii ikhtisaariyey suyuudna kitaabkiisu sii ikhtisaariyey bal iyaguna way jiraan oo dee kuwo kale oo iyaguna ansaabina oo madbuucina maanta way jiraan ee taasna waa muhim buu leeyahay wahiya ansaabtu taaratan waa awqaada qaarkeed ama axyaanan taqacu way dhacaysaa ila alqabaa'ili oo nisbadii waxay noqonaysaa waa qolo waxa loo nisbeeyey nimadninkan wahiya nisbada xagga qabaaishu fi lmutaqadimiina raggii hore oo intaan hagaag loo degin ee dee dadku weli xaalooyinkoodii hore ay kuba sugnaayeen ee dadku markaa ay tii ay kuba dhaweyn ee baadiyihii iyo wixii uu kuba dhowaa akharu nisbada qabiiladu iyadaa badan binisbati ila lmutaakhiriina marka ragga dambe loo eego ujeedada balaadan saxaabadii eegno oo kale iyo dee taabiciintii iyo weli markaa walow dee taabiciinta waktigoodii magaalooyin la dego badani ay jireen haddana arrintii hore ayaa badnaydoo walow iyagaba ay soo galeen dee albasriya alkuufiyataas haddana weli nisbada qabiilada ayaa ka badnayd nisbada beled in loo nisbeeyo taas wa taaratan taarana ila alawdaani waxay nisbadaasi noqotaa xag wadan ayaaba ruuxii loo nisbeeyaa wahada fi lmutaakhiriina xagga nisbada wadanku fi lmutaakhiriina marka la eego dadkii dambeeya raggii mutaakhiriinta aktaru oo iyaga naftooda kuwa qabiilo loo nisbeeye la helayaa kuwa qabiilo loo nisbeeyey laakiin waxa weeye haddana oo dee qabiilo loo nisbeeyey se mutaakhiriinta nisbo wadan ayaa aktaru badan oo binisbati ila mutaqadimiin markaynu mutaqadimiinta u eegno mutaqadimiintana waxaa u badnayd iyaga nisbo qabiilo in mutaakhiriintana waxaa u badan nisbo dee bilaad ama qaryo ama dee saas oo kale mantiqo waxyaalahaasa isaga badnaydoo dee dadkii markay istiqraarkaa dhami yimid ayay inta badan magaalooyinkoodii baaba dee nisbada iyo manaadiqdoodiiba nisbada inteedii badnayd berihii dambe yeeshay wanisbatu ila lwatan nisbada wadanka loo nisbaynayo ruux wadan loo nisbeeyeyna acam way ka caamsan tahay way ka waasacsan tahay min an yakuuna inuu noqdo wadan wadankan loo nisbeeyey bilaadan aw diyaaca jamcu daycatin oo meelihii masaaricdii ahaayo ilaa targabu fimayde laa tattakidu daycata fatargabu fi dunyaba daycaha samaysay dacadunba guurtadhiste masracad iyo beelihiiyo wixii lamidka aw sikakan ama jamcu sikakna waa dariiqyadii iyo waxaa walasuqaqa uu ka weeyey markaas aw mujaawaratan ama mujaawaro cid lala jaaray ujeedadu mandiqada ama reerkan ayaaba ruuxi laba darsay ama dee meeshan buu beledkan buu muddo la isagoo asalkiisii aanu ahaynba ayuu la jaaray ama degay wataqacu way dhacaysaa ila sanaa'ic farsamooyinkii kal khayaadisa nafdide khayaad ruuxi dawarlaha ahay oo kale walxiraafi shaqooyinkii kale kal basaasi sida dharlii oo kale riixii dee dharka iyo waxyaalaha basaas min albasi taas bay dhacda ujeedada wuxuu leeyahay nisbadan aan qolada ahayn markay wadan tahay maaha macnuhu in magaaladii weyneyd un laysu nisbaynayo ama dawlad gobolkii loo nisbaynayo markaase kolbay dee waxay noqon kartaa beled bay noqon kartaa sida basri iyo kuufi iyo baghdad iyo kuwa sidaas oo kale ah dayco yar oo kooban oo loo nisbeeyana way noqon kartaa kol siko iyo maxillo iyo ama dariiq ama xaafad iyo waxyaalahaas oo kale loo nisbeeyey sida adbaara qudni imaamka shahiirkaaba de waxa weya waa maxilla fi baghdad oo xaafad baghdad kumid ah oo daarulqudni la odhanayay ayay nisbadu tahay oo kale sikano jamcu sikatin oo dariiqaba kol mujaawara ayay noqon kartaa isagoo dee meesha muddo uun adigu deganaa ama ku nagaaday ama laba jaaray awqaadda qaarkeed ruuxa sancadiisii baa loo nisbeeyaa sadee aadna taasi way isaga badan tahay xirfadiisiina aad bay culimada uguma badnaydoo dad iyagoo cilmigooda kuma shuqulada xirfooyin kale lahaa ayay dee ahaayeenoo iyagu markaa bazaas iyo bazaarna waa basuurta ama nooc xuruuftaasna adigu kii iibinayay kana bazaas oo waazadi waa dharkiyo min albasi oo kale iyo waxyaalahaas baqaal iyo dee waaba iskaba badnayd adigu xirfooyinkaasi ee adigu nisbadu maaha wax keliya una waa wax fara badan taa aan qolada ahayn waqad taqacu inay dhacdaal arkaal ansaabu ansaabtuba alqaaban oo macnaa laftii nisba intuu yimaado wuxuuba naanaysiya inuu nisbe caadi ahayn ninka naanaysun ay tahay wadalika khaalid ka khaalid ibni makhlad alqadawaaniyi ninkaaba weeye kaana kuufiyan nin reer kuufa ayuu ahaa wayulaqu bilqadawaaniyi manaa waa xagga socodkiisa iyo waxyaalahaas haye ay haydo markaasaa waxaa lagu naanaysaa qadawaani dee daahirkiina waa inuu nisbe yahay laakiin waaba laqab wakaana yaqdabu minha waxaana mucaliqu leeyahay xaafid maxaa jira xataa nisbatul albaabkiisuu kuwa khaas yeelay alqaabta faa'iidadan ah wakaana yaqdabu minha kumuu sheegin waanu ka cadhoon jirayba muu jeclaysan jiray ama taa ma jeclayn raalli kama ahayn ee tan oo kale suuradii nisbada way yeelatay wixiina waaba naanaysiya laqab ومن المهم أيضا وحا وحيالها مهم كاكا ومد معرفة أسباب ذلك ka asbaabtiisa oo la garto ujeedada asbaab dalika waa alqaabta iyo nisbooyinkaas iyo waxyaalaha khaaliban dee hadday laqabku dee kolkal wixii laga fahmayo baaba loogu nusay haddii acraj iyo acmash iyo waxyaalaha la yidhaaho ee sabab kala malahay waa ninka aafo kuma sugan baabay tahay oo kale bazaaskii la yidhaah ama bazaar waxaan iibin jiray waa daahirka laakiin qaaliban waxay dee sababta in la garta ay loo baahan yahay tahay waata marka la eego waxaan iyada laga fahmayo aanhayn sida alqadawaani oo kale ee daahirkeeda laga fahmaye marka la maqlo fahamkii wixii kuugu degdegayo wax khilaafsan uu yahayba arrinteediiyo wixii loogama jeeday taas baa in la gartaa iyadna waa muhimba ayada alqaabi wanisabi muxuu ihi waa laqabyaashii iyo nisbooyinkii allatii taasoo baatinuhaa baatinkeedu calaa khilaafi daahira oo dee kor waynu kusoo maray kuwa kuwa sida dee meelahan ataymi oo kale sulaymaan iyo taymi oo kale ee daahirka inooga fahm inoo degdegayo xagga fahm ahaan inooga degdegayo marka ataymiya laydhaah waa inuu reer taym yahay waa ninkii inoo soo sheegay inaanay taymidaasi waxa weeyaan ahayn waxa weeye inuu reerkii kaba dhashay inuu la degay u ahaa khaalid alxadaa alxadaa oo kale dee waxa weeyaan iyadna waa nisbo imanka alxadaa deesan khayaad iyo bay lamid taho waa shaqo iyo xirfo uu ruuxu lahaa ama deme sanco uu lahaa iyo farsamo waa kii inoo soo sheegay inaanay ahayn dee ninku inuu kaba iibin jiray ama dee toli jiray ama samayn jiray waxay ay ahayd inuu dadkan la dhex joogi jiro hataa uu mujaawaradaba kaba cabirayo nimankan buu la jooga la fadhiisan jiray halkiibaa nisbadani ay ku raacday alxadaa marka waxyaalaha daahirkoodan iyo baadinkooda uu iskhilaafsan yaha ama de sida laga fahmaya ama si dee si looga jeeda ama si ay kuma baxday aanu ahayn in iyada la ogaadaana waa muhim buu leeyahay wakada saas oo kale waxaa macrifatu lmawaaliid oo muhim ah dadkii mawaaliid ahaa garashadoodii min aclaa wa min asfala xagga sare mawlihii ahaa iyo xagga hoose kii ahaa biriqi adoonnimo welihii kuba yimi aw bilxilfi ama isbahaysi mawlihii kuba yimi welihii kuba yimi aw bilislaami islaamnimo kii kuba yimi oo wuxuu leeyahay naftiga horta almawla macaani badan buu uba yimaadaa bal xaafid dalbaatineeyo uu kuba dhaweeyey kitaabkiisa weyn ee fatxulbaari waana dee halkan markuu baab aada muhiimaa jiro muqadimada kuba sugan oo uu ku ururiyo wixii qariib ahaaye dee bukhaari dhexi lahaay oo dhan uu marka hore kuba sii sheegeen barhkoodna ay gooni u madbaceeyeen baryo dambe oo ay intay ku magacaabeen tafsiiru qariib alxadiid ayay dee gooni isagoo mujalad yaroo ladiifa laguba madbaceeyo fasalkaasuna ma mid uu xaafid gooni u dejiyey bal markaa waxa weeyaan hadda macaanidaa badan haba lahaadee labadan inoo sheegayaa mawla ruuxa wax xoreeyeyna mawlo waa la yidhaah oo dee ninkan uu xoreeyey ayuu welihiisa cidqiga a leeyahay kii la xoreeyeyna mawlo waa lagu magacaabaa mawla fulaan oo imanka halkaa sandar mawla zimbaaxwina lahaa dee walow xoreyntaasi ay dhacday tacadigiisii iyo waxa weeyaan oo lagaba sii daayo dee markuu tacadigaa kuba yimi welihii cidqiga isagaa loo dee ninkaa hare ayuunbaa loo tiirinaya in isagoo addoon uba ahaan jiraya bal markaa taas baa horta labadaba mawlo waa la yidhaha marka markan culimadu dee waa soo halkan ba kaba cabira kutub kalena waa ku arki doontaan oo dee waa inaa halkan sunna haddii aad ku ogaataan meelaha kalena ishkaaliya ma imanayseen almawla min aclaana waxay uga jeedaan mawlihii xagga sare waa kii muctiqaaye wax xoreeyey marka taas almawla min asfalna waa ka xagga hoose waxay uga jeedaan kii muctaqa ahaayee la xoreeyey oo markaa min aclaana waa muctiqii min asfalna waa catiiqii ama muctaqii la xoreeyey taasba weeye marka ujeedadu waxa weeyaan kolbaa mawlaa waxa weeyaan fulaan mawlaa fulaan baaba la odhanaya ama mawlaa bani fulaan baaba la odhanaya bal marka bani fulaan waaba dhici karta inay yar caddaato ninkani kolle waa nin adigu reerka welihiisii ay leeyihiin haddii mawlaa fulaan la yidhaah baa dhici karta dee inuu muctiq yahay iyo inuu muctaq yahay labadiiba meesha way iman in la dambiyo la ogaadaa na way habboon tahay taasi waa riqidu labadan min aclaa wa min asfal bay shamlinaysaa labadaba deena waa riqidnimo una midna waxbuu lahaa midna waa la lahaaye midna waxbuu xoreeyey midna waa la xoreeye aw bilxilfina waxaa dhacdaa kol iyadoo ninkan mawlaa bani fulaan ma mawlaa dee fulaan iyo reer loo tiiriyey oo reerkani aanay wala cidqii ku leeyihin aanay jirine isbahaysi ay isbahaysanayeen oo reerkan uu xilfi laba galay oo walahani yahay taas waa mid aw bilislaami islaamnimadkuna kolbaa waxaa jirta imaka bukhaari oo kale ka soo qaad aljucfiyi bay odhanayaan daahirkii nisbadu waa inuu reerka kaba dhashay kolkol kutub culimadu si ay umuuraha khaasatan kutubta taraajibtu si ay umuuraha u kala dambiyaan kolbaa dee intay alfahmiyi aljucfiyi mawlaahum bay raaceen si dee loo ogaado inaanu reerka kaba dhalan oo intay kuu dhigtaan magacii ayay xagga dambe ka raacinayaan mawlaahum waa reerkaa mawlihiisii markaa dee daahirka kolkol uga degdegayay waa wala cidqi wax ka yimaadayna taasaa badnayde taasna maahe nin adigu reer jucfiya oo bukhaaro waali ka ahaa ayaa bukhaari awiyadii mid kaba midi gacmihiisa ku islaamay mugiira gacmihiisa ku islaamay welihiisii buu yeeshay taas baa loogu tiiriyey ee may ahayn wax kale bal taasna waa ta bilislaam leeyahay mawlaa cataaqatin me walaa cataaqatin walaa u xilfin walaa u islaamin kamil jafay suyada alfeedisi oo kale jeedada waa saddex ay kaba kooban tahay oo walaha cataaqa waa ka yimaadaa waluhu xilfi buu kaba yimaadaa waluhu islaamnibuu kaba yimaadaa intaba mawlaa mawlaahum baa la odhan marka haddii in la kala saaraana wax loo baahan yahay markaa taasna waa muhim in la garto ومعرفة الإخوة والأخوات وحكى له إن مهم أقول له يوم من المهم تيما قصع توري معرفة الإخوة والأخوات ذاتك ولا لا أه رقية دمربة كرشد ولا لقرته لبرته تاسي ومهم وقد صنف فيه القدماء علماء دي هرنا بركوت كتب يودجيين كعلي بن المدينة علي بن المدينة وشيخ الشيخ يا أمام معلقه in la madbuceeyey kitaabkiisa abi daauud sitani waa leeyahay waa madbuuc oo kale bal daraquni isaguna waa leeyahay oo waa madbuuc isaguna marka waxay ururiyaan ay arrintoodu tahay dadkii dee walaala ahaa ama saxaaba ha noqdeen taabiciin ha noqdeen bal labay ka bilaabayaan saddex iyo afar iyo bay gaadhsiin ilaa ay tirada wadaan oo dee toban ay gaadhsiiyaan sida qolooyinkan ilmo cabaas oo kale iyo dee marka waa inta raggee dumarkuna dhowr baabay ahaayeen oo ilmo wada cabaas ah taabiciintiina way saasay usoo gelayaan taas bay wada kolkol baana waxa dhacaysa oo dee waxay taa u dabdinayaan dad baa isku magac noqonaya magacii aabahay wadaagsanayaan ninkaan xaqiiqada ogeyna kolbuu u qaadanaya dadkani inay walaala yihiinba de arrintiina maaha marka kuwii walaalo aha marka lagu dabdiyo kuwa kalena waa lagaaga soocayaayo dee dadkaasi magacun baa ku kulmaya ha u qaadanin ina walaala ay walaala yihiin oo kale oo dee sida imika malik ibnu dinaar iyo camr ibnu dinaar iyo cabdillahi ibnu dinaar iyo ragga caynkaasi dinaar bay kuba kulmeen kutubtiina way inoogu wada sugan yihin bal camr ibnu dinaar iyo cabdillahi ibnu dinaar laba sanad keliya uga dhaxaysa xagga marka la eega dhimashada mashaayikh iyo talaamiid bay wadaagsadeen walaalada maaha waa laba nin oo kala duwan uno aan walaalahayna magacii kuba kulmay oo kale saaweyne maalin uga timi cumar ibnu khadaab waqtigiisiiyo miraar ibnu khadaab la yidhaaho dee kollay saxaabi ahaa intii horena dadkii aan hore u islaamin ahaa adigoo saxaabi ahaa oo beri isagoo yaman malaa qoraysh wax loo sheeganaya intuu reer kala tegay ayaa qoraysh arrin reer ay kaba tirsanayeen ama dee cid ay u haysteen oo dhiig ay uga sheeganayeen bay dooneenba inay u dilaan oo naag baa kuba guntasay oo dee daafacday oo berigii dambe cumar khilaafadiisii ayay uba timi oo iyadoo dee taa waxay haysatay walaalkii inuu yahay markii dambe la yidhi cumar ibnu khadaab dee berigaa hore ma yahayna mar dambe magacii iyo kii hore islama doonato markaasuu cumarra gartay qisadana waa ogaayo tuyidhi walaalkay islaamni adigu walaalkay maaho adigu dee si kalena waa kuga xidhiidhiya marka kolkol dee ishtibaah ka imansa marka magacii lagu kulmo waxaad u qaadanaysaaba ninkani inuu ninkii yahay walaalkii umuurahan baa ay ku kala saaraan haddaba taasna waa muhim waxaan oo dhan way waxaa uga shaqeeyeen ee kutub gaara ugu dadejiyeen allah ka raali ade intaasoo dhanba waa xadiidka rasuulka ilaalintii iyo dabdintii iyo diridaa ilaahay u diray uu ku ilaaliyey xadiidka rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh ومن المهم أيضا وحيالها مهم كا وحكام بلا أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب نكا شيخ أه يا طالب كا عرف آداب تودا إليه نروح قرطه وعنايوده واهتمامه سو ده ما هتن يقرشه ونه uu ku kala sooca mahae isagu ugu dhaqmo oo ugu camal falo ugu sifoobo waayo cilmiga barakadiisa wax lagu gaadho intifaaciisa lagu gaadho ayaa adaabtiisa oo la ilaaliyaa dee tanna iyadna waa kutubtu kuwa waaweynoo mujalada qaatay baa jira kuwa yarna way jiraan dee waana aad baaba loogu cinaayooda ay tahay la dabyo xataa dadkii dee soomaaliyadoo kollay nidaam u qorani aanay jirin xagga xernimadooda laakiin haddana wax la kala dhexlayo oo la iska soo raaci jiray oo dee lagu ay la iska soo gaadhay oo nidaam qoranimo jirin oo dee waxba may qorima jirin laakiin haddana nidaam ay raaci jireen oo xagga dalabkooda ha noqoto manhajyaday wax ku aqrisanayaan iyo kutubta sida loo kala horreysiyo kale fadni kastaba iyo umuuro kale aadaabtaasna iyaga ee kitaab shahiira jiray oo la aqrisan jiray marka horeba bidaayada dalabkooda tacliim lmutacalim lama odhanayo dee kitaab qadiimana ahaa dee markaa ilaahay makadana dee kollay kitaab jiraa bal markaa taa garashadeeduna wax muhimay kaba mid tahay maanta kutub kala duwan oo raro iyo dadka dee kuwa imanka dambe oo aadaabu aalib ilcilmi oo dee raggan dambe mucaasiriinta ay qoreen iyo kuwii waaweynaa maraajicda asalka ahaa hadday tahay kii khatiib iyo kii bal matalan ibnu cabdilbar iyo kuwoodii hagaag loo wada taxqiijiye iyo dee waxa weeyaan kuwo kaleo badanba way jiraan ibn markaa isaguna waxa weye ibnu jamaaca kiisii iyo waa maanta alxamdulilah way wada madbacaysan yihiin be iyo dee kutubtooda waaweyn abwaabta ay kuma sheegeen oo dee nawowi oo kale majmuuciisa fususha ugu horeeyo iyadna fusul aada umuhim ah dee kutub kale oo kala duwan oo badan ayaa jirta haddaba bal taa garashadeedu markaa wuxuuhi wayashtarikaani in yar buu inooga taabanayaaye wayashtarikaani way wadaagsanayaanuo waa labada daalibka iyo sheekhu fii tasxiixi niyati niyadooda inay saxaan oo ay niyadooda ikhlaas meesha yimaado ilaa daraadii ay markaa ujeedaan iyo watadhiiri dahirin ay niyadoodii kaba dahiraad min acraab dunya adduunyada dheefeeda ninku inuu waxan cilmigan uu ama aqriyayo dad u faa'iideynayo ama se uu isagu aqrisanayo uu dee qaladkiisuba yahay aad adduunyo ku gaadhi magac aad ku yeelatidiyo jaa xoola aad ku heshid mansib aad ku gaadhi umuura caynkaasa lagu weyneeyo lagu xurmeeya qaladkiisu inuu taa noqdo taa inay waa qarad xun oo ruuxa ajrigii iyo kaba baabiinaya cilmigana barakadiisii ka baabi ka dheeraynayee inay taa qalbigoodii kaba dahiraas iyo wa taxsiin alkhuluqi dabeecadii oo la fiicnaya taasi waa way wadaagsanaya marka wuu inoo ishaaraya una dee kutubtaasi aada u muhima wayanfaridu sheekhu sheekhu wuxuu la gooni noqonaya waa adaabta sheekhu leeyahay bian yusmaca inuu maqashiyo aqriyo waya cilmigii nashriyo dadkii maqashiyo xadiiskii dee uu horaba isagu u qabtay ida xtiija ilayhi marka loo baahdo oo marka dee isagii loo baahdo inuu tii isagiina uu nashriyo faafiyo walaa yuxaditha ama walaa yuxadiu wayanfaridu walaa yuxadisu kumana waramayo macnaa dee imaka nafyiga halkani waa si macno nahyi nahyiguna litansiih buu iskaba noqon kumana waramayo bibaladi beled macnaa cilmigii kuma sheegayo kuma aqriyayuu leeyahy bibaladi beled fiihi uu ku sugan yahay man huwa awlaa minhu mid isaa kaga haboon halkan kaga mudan bal yurshidu ilayhi marka loo yimaado kol haddii isagii cid kaga sii mudani ay jirto nasiixadii bay taasi tahay dadka muslimiinta isku lahaayeene ciddii u timi isagu ku hanuuninayaayo dee hebel u taga ayuu odhan isaga halkaa igagaba mudan waloo dee taasi aanay imaka wax laazima ahayn oo waa sida habboonuun nasiixadu ay kuma sugan tahay laakiin waxa weeye uun xataa karaaha xadeed ma gaadhsiisno muhimku hadduu wixii isagu aqoon u leeyahay loonana baahdo dee haddii waxa weeyaan uu iyadabti isaga wixiisii uu nashriyo iyadna ba'si ku suganima jirta waa sida mudanun ayuunbay ama haboon un ayuunbay culimada dani tahay oo rasuulka oo joogaabay saxaabadu wax sheegayaan walaa yatruku kamana tegayo ismaaca axadin ruux maqashiintii inuu ruux wax maqashiiyo liniyati faasida niyo faasida ujeedadoodu leeya markaa niyadeeduma hagaagsana oo waxaa ka baqanaya qaradku inaan ikhlaas jirin saas ugama daynayo bal dee waa fursad ibliis kama faa'iidaysanaya dadka siduu khayrka ugaba dheereeye cilmigii waxaa la rajaynaya niyadu inay hagaagtee si rag kubara lagaba soo naqliyey cilmigan waxaan u baranay ilaah daraadii umanaan baran ligayr illaahi oo cilmigii baa iska diiday wax kale ilaah mooye ujeedadu markii aanu cilmigii dhex gallay ayuu nagu hanuuniyeyba isagu dariiqii toosnaa isagu gacmaha iyagii soo qabtay oo uu markaas dee halkii fiicnay intuusan kuba garanay ayuu naguba hanuuniyey sidii kubara lagaba soo naqlitay ayaan ugaba tegin markaa niyadiisi baan kaba dhigay waxaa lamid ah dee daalibkii oo kale aduu isleey ninkani malaa qaladkiisa xun ma hagaagsana ujeedo kale u leeyaho kale waxaa la arkaa cilmigii markuu muddo ku jiro taas baa saxi hagaajin oo soo jiidiye niyo faasida ayaanu uga tegin ismaaciil bal labada xaalo baan iskaga fasirane waayo tadahara waxaa kaloo adaabtiisii kamida dee raggii imaam malik iyo raggi leeyahay jireen cilmigan inuu weyneeyo waxaanu aqrinayo daharo qaato wayajilsa biwaqaarin si degan oo xasiloon ay kuma sugan tahay uu sheego uu markaa u fadhiisto say dee aimadaasi yeeli jireen oo rag bay kaba soo naqliyeen iyagoo dee xanuunsanaya oo jifaynta xadiis la weydiiyey inuu soo fadhiistay oo layidhi dee waanu kuu dhibnay ba waxaa leeyahy bal uu sheega uuno ilmayde xadiiskii rasuulka ani tawqiirkiisii iyo weynayntiisii taasi ahaynba walaa yuxadisu kumana waramayo qaa'iman isagoo taagan waayo adaabtii cilmiga taas maaha tawqiirkii walaa cajilan isagoo degdegaya walaa fi ariiqi wadana kuma sheegayo ta ilaa in udura ilaa dalik haddii dee ay loo baahdo mooye ujeedadu waa masale degdegoo la weydiiyey wax koobanba weeye ama faraq kalaa jirin aimada qaarkood baa dhacday faraq markay waayeen sida imaamkii abu nucaym oo kale markii asbihaan xufaadii islaamka ay isugu tegeen dee isagaana ugu sadandeeraa markaa maaha rag dalaabo yaryare waa xufaadii islaamkaba ayaa asbihaan isugu tagtay waa isagoo isaga ay doonayaan waxyaalihii uu la gooni noqdiya asaadidiisa caaliga inayna kaba naqliyaan markaasaa la tartiibinayo waxaa dhici karaysay dee nin xaafidada maalin in la siiyo ama waqti la siiyo maalintiisii waa maalin keliyu yeelanaya ama saacado si ugaba faa'iidaysto ayaa fadhigana oo ku aqriyaya bal inta uu socdona waxaa laga yaaba ajsaadii uu xafdisan yahay ayuu ku dul aqriyayay socodkeeda naftiisii baa lagu dul aqriyayay bal markaa dee haddii daruura ay timaado ama baahiye mooye laakiin tawqiirkii cilmiga ayaa ah xadiidka ilaa weynayntiisii taas oo kale waayo sika waxaa kaloo aadaabtii kaba mid ah an yumsikahu sheekhu gooni ula lahaa inuu ka joogsado iska daayo can taxdiisa xadiidka ah ma sheegitaankiisii iyo aqrintiisii idaa khashiya hadduu kaba cabsado ataqayura isbedel xifdigiisii iyo taasi uu doorsoomay aw inisyaana ilow limaradin xanuun aw haramin oo nigidaa buu noqday ha iska daayo de haddii uu tagayur iyo nisaan kaba boqanayo haddii laakiin xifdigiisu saabit yahay wax xataa lagu dul aqriyayo qaladkii aanay kaba qarsoomayn rag baa boqol ku aqriyayay ama boqol iyagoo dhaafay aqriyaya sida silaf iyo rag lamid aha ee bal markaa hadee laakiin markuu tagayur kaba baqdo taas bayda markood ay idhahdeen ilaa sideetan kol hadduu gaadho dee waaba madinuntaa uba yahay laakiin oo sidnal harab baabay deedii lahaa waa waqtiyadaas oo kale sida xaafid alciraaqi maalintuu taa gaadhay lahaa balaqtu fi dalcaami sidna alharab faxadama alcumru ka sayl alcarab bal markaa sideetan markii uu gaadhay fasada dabadeedna dhimayba bal markaa marka adigu taa u ka boqdahay inuu iska daayaana mudan wayda takada hadduu yeesho majlis alilahi dee taasi beriye ayuunbay ahayd bal xaafid xajar iyo dee waa naadir isaga iyo sheekhiisa ciraaqiyan baaba casrigaa kaba yeedhiyey ibnu salax dabadiina waaba joogsato ciraaqda baa nooleeyey waxoogaa sakaawi iyo siyuuday wadeenna way jireen haddana xafiraya haddayna iskaba inqira taas dabadoodna way inqiraadayba ee waxay sheegan jireen majliskii darsiga majlis aan ahayn oo hagaagna loogu soo diyaargaroobiyo la arko isbuucii maalin la qabto sheekhu korkiisa axaadiista sanadkoodiya uu kuba yeedhinayo dadkina ay qoranayaan dee raggii horena way kuba badnayd majaalis alimlaa ama majlis alimlaa hadduu samayso mardee kutub maanta madbuuc oo xaafid leeyahay ayaa dariiqiisu taasun ahaa ee kutubtiina markay noqotay wax toddobaadkii maalin laysugu imanayo hawshii kale ama qaadinimo ama cilmigii aqriya ama taaliiftii kalena uu lahaa iyo fatwadiisii kale ee kitaabkii uu socday imika takhriijkiisana adkaari saddexa majalad laga soo madbuceeyey markii hore labada iminkaan saddexda lasoo taxqiijiyey ee kitaabkiina kala badh aan gaadhsiisnayn ilaa lix boqol iyo lixdan majlis meelahaasuu yeedhiyey marka waa badhun weliba waxaa la hayaa maalinta salaataa la isugu imanayo kitaabkay kuma qorantay maalintii salaata taariikhda ahayd ee waa dhowr iyo toban sanadood ilaa uu kaba dhimanayay sakaawi markuu dabadii bilaabayna ma dhammayn oo kale kutubtaas mukhtasarka ibnu xajib taasuu kuba dhameeyey takhriijkiisa markaa taasaa jirtay haddaba majlis imla hadduu samaysto maxaa haboon an yakuuna lahu mustamlin yaqan nin dee isaga iyo ka yeedhsada oo ujeedadu waa nin muballiq oo kalea oo baraarugsan oo waxaanay kaba qarsoomayn dee fahmina leh inuu yeesho oo ujeedadu waa majlisku hadduu kooban yahay dee isagaa codkiisii la maqlaya markuu ballaadho dee makarafoonna ma jira waa ruux dadkii gaadhsiiya oo isaga odhanaya man dakarta raximaka allah hadduu dee rijaal yahay ama dee maa dakarta axaadiisio xadiidkiisii buu dadkiina gaadhsiinayaa mustamli baa laydhaa isagaana majliskii furfuraya ama bilaabi kaas inuu samaysto ayaana haboon bal adigu kollay yaqin iyo waxay ugaba jeedaan intaa kaga ixtiraasiin insha allah kutubta kale aan dib dhigan karna aan dib dhigan wayanfaridu daalibu taasi waa tii sheekhe daalibku wuxuu la gooni noqonaya bian yuwaqira inuu weyneeyo xurmeeyo asheekha sheekho de waa shay aada muhima bal dee intifaaciisa oo cilmigan kuwa intifaacaya taas kuba xidhan iyo wixii lagu gaadhaya walaa yudajirahu aan malal iyo dee xanaaq iyo kuba ridna ujeedadu hadduu dee su-aashii kuba badiyo ama aqrintii wuxuu ku dul aqriyayay majliska uu dheeraado isaga meeshii dajar yimaado malal iyo cagsi waxan uu kala daaray yimaado kollay iyadna intifaac waa yaraanayaabe aanu isaga wax dajar iyo taa aanu kuba ridin wayurshida uu hanuuniyo hayra dadka kale dalabada ay isku midka yihiin uu kuba hadliyo limaa samicuu hadduu dee wax gaara maqlay faa'iida siyaada u hayo dadkan walaalihii ee dee dalabada ee sumaladiisaana uu ku hanuuniyo wixii aanu ku bakayrin qarsan adiyo goor ee ruuxa taa ku bakayla cilmigiisu isaguna nafci iyo intifaac maba yeesho sida cilmigiisa ruuxa kuba bakayle nashrin waayana iyadna aanu intifaac saasa cilmigiisu yeelo aanu yeelan oo walaa yadaca aanu kaba tegin alistifaadata faa'iidaysi uu faa'iidaysanaya lixayaan xishood aw takaburin si uu dee uu yidhi mujaahid bukhaari baana kaba soo naqliya laa yatacalamu alcilma mustaxyin walaa mustakbir macnaha takabur iyo isla weyniyo maadaa dee imaka ruuxa caynkana weydi ruuxu isilaya waa dadka manzilo sarraysa amaba dadkadaad laba fadhiisan oo kale iyo xishoodu isilaya dadkaaba kula yaaba hadaad masalada caynkana timaado adigu guud ahaanba inaanu taas waxa weeye taaman isagoo dhan oo dee de inaga kutubtii way noo qorantayba uma baahin taasoo wax noo qoran ubaan haysanaaye iyagu way qoranayeene haddaba xadiiskiiyo wixii kolkol intikaab wax la yidhaha bay samayn jireen khaasatan ragga raxaaliintaa baa samayn jiray oo dee ninkii waaba rixlu ku jira waa laga yaabaa intuu barigiiyo caalamulislaami kaba yimi galbeedkii inuu joogo ama galbeed intuu kaba yimi bari joogo welibana bilaad badna isu marayo laamayana ninkiiba degana wuxuu raranimo jirta kutubta waa waxa uu duusha kuba wato markaase maxay samayn jireen sheekha axaadiistiisa ayay dee intii isray waad u baahantahay calaamadsan jireen odaynta badna ragga waxa u samayn jiray darawada nin kasta waxaa ma garanaye waxa aanu sheeku laba gooni noqday dadka kale aan lagaba helina ragga xufaadda ee dee jooga ayaa dadka intiqaab oo dee ay markaasay waxooga ay doordooran jireen ama xadiidkii baan ay dhamaysan jirin marka wuxuu leeyahy kol haduu dee waxaad u baahantahay kama tegaysaa xadiidkii isagoo dhan inuu qordo ويعتني ولبا وحنا يوضو بالتقييد قيد وقيدية وضبط معنى وحركيتي يا ضبطتي هناك إن ضبطتها وضبطتها شيء مكان مركو إنه ضبطنا يسندر وكلا إيو وحويا لها إنه ضبطنا يكي مرعي كما هو الرئي الصغدي سي إنه قوان ضبطية ويعلمو تقييد يا ضبط تقييد كما قريد دون يا ضبطنا وحنا يوضو ويذاكر بمحفوظ وحي قبطي وحفظنا ودكي كلا أهل علمك أها ولم يذاكرونه أو أي صلاة دي مركز inagii kol adaan xifdi jirin waa kitaabkii oo la wada raacda mudaakaradiibay bay noqon bal mudaakaradae baab kale waad iman kartaayo mawduucan imakaan aqrinayo ruuxu marka ay dabdiyaan iyadoo kitaabkii layskuma laabo dee dushaba lagaba xusuusto masaa'ishoo cid kale bal oo laysba weydiiye markay dee bal min aadaab sheekh oo kale iyo alakho walakhawat bal haddii amsila lahaayeen iyo alasmaa almufrada amsiladeediiy waxyaalahaas inagana way noqon iyaga toodina ninku markay axaadiistii xifdiyaan ay la kulmaan cid mudaakaro waa sa dee cilmiga kuma sugnaanayo sida qur-aanba haddaad xifdisantoon had iyo goor la aqrin kuma sugnaadeen ayaa markay cid saas helaan baa dhici karta inay habeen dhan isla fadhiyaan oo ay isweydiinayaan baab fulan maxaad ka xifdisantay bal baab fulan saas oo kale axaadiistii hebel oo kale oo ninka axaadiiskiisii bay wad ama baabka axaadiiskiisii mawduucaas ee axaadiistiisii dee ninka saabo kaba hayay marka iqraabkana waatay kaba cabiri jireen oo de haddii midkood ka kale waxaanu maqlin uu meeshii laba yimaado aqraba caleyhi fulan baabay odhanayeen bal taas oo kale mudaakarada oo imaam axmed baa abi zurcaya markuu laba kulma kulmaada kana yaraa uu kana yaraabe ayaa wuxuu odhan jiray habeenkaa wuxuu ku gaabsan jirin dee faradkiisa salaadaha nawaafishiisa kale iskaba dayin jiray isagoo mudaakaradiisa kama fadlilaya haddaba taasna maxfuudkiisana waa ay ku mudaakarooda liyarsaqa fi fi dihni si uu dee maskaxdiisa waxaas uu hagaag uba sugnaato macnaa waxay leeyihinba mudaakara habeen baa dee intaasoo dee xifdi ama dhegeysi kaleba uga sii nafci badana waayo wixii waa wax uu qabanayo hagaag u xifday iyo aan ka baxsanahay ومن المهم أيضا وحيالها مهم كاو حكمد أيضا معرفة سنة التحمل والأداء حماري تاكا إيا قد الشدة دألي دولا برطو فلا تحمل كوحا ويا مركز الروح ورنا يا واحد دألي أقول روح وقت يوم بلا مساء إن الروح طلب علمي بلا بقى ما وحورين إيا مقل تاسي ودادا الأداء نوا قد الشدة يمس قدد قارسين أيوه tawaakan lahaa marka isaga loo baahdo haw fadhiisto oo ha tashriyo ha maqashiiye bal da-dee iyadna ku roon weeye ruuxu bal markuu dacdaa gaadho inuu cilmiga nashintiisii ama xadiidka sheegitaankiisii uba fadhiisto labadaas buu ujeedaa intaa la barto walaa sax buu leeyahay horta sida sixada badan ictibaaru sinni taxamuli bitamiis xagga marka la eego taxamulka iyo werinta da-diisa in loo fiiriyo ruuxa kala garashadiisa iyo in tamiis waxaas inuu mumayis yahay taas baa adigu hada fi samaaci waa markay maqal uu isaga wax maqlaya tahay oo wuxuu leeyahay waxaa xaggan marka la eego sidna taxamul walo waqtigaasi dee inaga iyo dee aada uu horeeyo ruux waqtigaa wax ku xafidi kara dee in qur-aan laguma daro uu yar la xafidsiiyey umuuro kale mooye xadiid naqlintiiyo taasi ay yar adag tahay haddana waxaa dee adigu halka iyada loo fiirinayaa waxa weeye ruuxa marka tamiis u xasilo wax kala garanayo su-aashii la weydiiyey uu jawaabteedii si u fahmi u sheegayo oo jawaabteedii uu celinayo sideedii oo dee su-aashaa jawaabteedii tamiis buu leeyahay ee qaalibanna kolkol barhkood waxay ku xadeeyeen halkan shan jir shan jirku waxa weeye inta badan markuu halkaa gaadho ayuu tamiiskaa yeeshaa walo aan imika arkayno kolkol ilmo saddex jiri kolkol su-aal iyo jawaab caadiya iyo laba jir inay kuba yeelanayaan bal adigu taas haddii dee da-da aan tamiiska ugu xasilina way ka caysaayo dee ama toddoba jir iyo haba gaadhee laakiin wuxuu leeyahay sidna taxamul inta ugu yarin waa waqtigaa tamiis ruuxii u xasilay ilma aan tamiis lahayn iyada taxamulkiisu ma ansaxayo wala culimadu ilmo gujiraya laba jir ay majaalista cilmiga gey jireen waana tana wuxuu uhi waqad jarat waxay ku dareertay ay ku xasishay bicaadati muxadisiina muxadisiinta caadadoodii liixdaarihim keenitaankooda alatfaal caruurta ay keenayeen majaalis majaalis alxadiisi xadiiska meelihiisa iyo majaalistiisay keenayeen wayaktubuuna lahum waxay u qori jireen annahum xadaruu inay xaadireen macnaha waxa weeyaan dee way badnayd oo tani waa aad bay isagaba badan tahay ee kutubtan markaa dhigta soo dhigta markaasi samaacaadka iyo xataa imaka qaybo ay kitaabyada xaggooda hore wixii samaacaad iyo kuba sugnaa ay soo madbaceeyeenna waan kuba arki karnaaye caadadooda waxay ahayd ilmuhu hadduu shan jir gaadhana marka la qoriyo dadkii hal iyo goor majliska joogay waa la qori jiray sale fawaaidna taasi way lahayd bal taasna dee kitaabkeena we waa inoo dambaysaa insha allahu tacaala majliska darsigii dee halku ku joogsaday iyo ciddii xaadirtay bay qori jireen bal arrinta la yaabka lahayd oo sanulbayhaqi markii musalax laga dhegaysanayay oo toddoba boqol iyo siyaade majlis ay gaadhay majliska toddoba sanaca kuma sugan oo kaloo barhkoodna ay gaar ahaan u madbuceeyeen nimanka ayaa dhacday majliska moysi loo fahmayey loo ogaanaya magacyadii baa qoran intii maalin kasta majliska xaadiraysay ninkii dee ayaa jarjari jiray waa qoran yaho kale arrinta la yaabka lahayd waxaa qoran hebel iyo hebel oo kale kolkol bay sheekaysanayeen kol hebel waa luloodayayo waktigaas oo kale way qoranta imakada bay la socotaayo waa luloodaya ninkaas luloodayo ama wuxuu leeyahay marka ujeedada samaciisi khalal baa ku jira weeyo khalal baa ku jira way qoranto magacyadoodii baa qoray ninkaasi luloodayay kaasi kolkol sheekaysanayeen kuwaas oo kale kuwaasi fawta ay lahaayeen oo taasoo majliska aanay xaadirin waxyaala sidaasoo waa mujaladkaas ahaa madbacaysaatigooda hadda loo saaray marka maxay caadadooda ilmuhu hadduu shanjir gaadho waxay u qori jireen inuu dadka maqlay dabaqada dee dadka saamiciinta ayay magacyadooda lagu dari jiray waa maqlay dee ragga asaamiidoodu caadiga ahayd ee loo qasi jiray imka badan inta badan taasi kama iman jirto ilmihoo shan jir ama toban jir oo majlis xaadire caalim ku jira dabaqadii samaaca iyo inuu maqlay kitaabkii waa maqalkaa guud dee kollay fahmiyantaasi ma jirto ninkii baa dhici karta dee inuu toddobaatan sano dabadeed noolaado ama sideetan oo loo baahdo sanadkiina sanadkiisiibaa sideetan sanood logama jooga oo kitaabkan kuma maqlee markaa loo baahdo oo kale bal markaa in taasi kollay masaaisheeda insha allahu tacaala ama dee qasasteedu waaba meelo kale ayaan kaba heli karna ama inoo yar dambaysa haddii wakti kale ilaahay inoo isu keenkeeno bal markaa maxay noqonaysaa kaasay u qori jireen laakiin ilmuhu hadduu shanjir ka yar yahay oo uunu tamiiska waktiga ay leeyihin tamiiska ku xasilayu ka yar yahay may qori jireen samica fulaan waxaadara fulan bay odhan jireen hebel waa xaadiray isaga waa xaadir waa la keenay ama waxdara fulan hebel iyo hebel iyo makaadaada ritaal jaamic liakhlaaq arawi wa adaab saamic oo kale qaybaha lasoo naqli dee kitaabka waa madbacaysay laakiin muqadimaadka ama xaggeesa hore intaan kitaabku bilaabnin waxyaalaha kuma sugan oo kale ciddii kitaabka maqashay hadiyo goor laba dee weliba waxaan filaya laba hablood iyo inay ahaayeen oo dee sheekoo lagama dhegaysanaya biyaay inay joogeen baa meeshii kuma qornayd iyo adigu bal markaa xuduur bay u qori jireen waa wixii adduuna sidii tamiisa ama shan iyo kaba yar hadduu shan iyo wax ka badan gaadhana iyada sama caadiya u qori jireen samica fulan bay u qori jireen taas bay caadadoodu ahay laakin walaa budda fi mili dalika buli marka umuuraha sidacaad waxa laga maarmaana min ijaasati lmusmici ruuxan isagu wax maqashiniya waa sheekhi inuu ijaaso raaciyo ayaa waxyaala badan oo dee iska dhaaf dhaaf ayaa jira taasi waxa weeyaan waa ilmo dee gacanta laguma hayo la keenayo marka wuxu uhi walaa saxo sida sixada badan nikaashan jirkaana dadkiisuunbaa keenaya isagu isma keenayo kolkol bay la rixlayn jireen oo xaafid alciraaqi waa inankiisana ama caalimka ee xaafidka abu zurca oo kale saddex jirkiisii dhulkuu la marayo waa la rixlaynaya sidoo culimada isaguba uu la kulmaya iyagana ijaasaad ugama qaado ijaasaad ugama qaadayna wax kalo oo markaa imanka fahmaya may jirin haddaba taasi waxay ahayd waa cid kale ayaa gacanta ku hayse laakiin wal asaxu sida sixada badan fii sinni daalibi binafsi ninki isagu qafahantiisa u dalbaya isagaa cilmigii dalbaya maaha cidima wado cid oy markaa keenaysaa ma jirto isaga ayaa ah ninka dalbaya ee aan ahayn kaa la keenayo kaa xagga da'diisa waa an yatahalaad bidalika dee inuu ehel u yahay kan waa loo dabdinaya loo qorayaa dee nin wax qoran karo wax dabdin karo wax fahmi karo umuuraha waa inuu noqdo shan jir iyo dee markaa toddoba jir iyo ma noqonayo nin ka roon waa inuu noqdo ehel u ah dabdintii iyo wixii loogama baahnaa taas baa asaxa wey ويصح waxaa ansaxaya taxamul lkaafiri ninkii gaalkaa xambaarkiisa uu xambaaro werintiisa weeye aydan ilaa addahu bacda islam horta ninkaani majlis cilmi hadduu yimaado oo axaadiis loo maqlo rasuulka ilaahay bay dhacday inay dee dad aan islaamin waxay kaba maqleen laakiin uu markii dambe u islaamay marka kale lagama maqlayo uu xadiidkii uu maqlay weriyo kol hadduu siisii u dambiyey way ansaxaysaa oo marka waxa ay ka dhigan tahay cinda aladaa islaamnimo waa la shardiyaa cinda aladaa buluuq baa la shardiyaa cinda aladaa cadaala la shardiyaa laakiin cinda taxamul buluuqna laba shardi waa kan shijir ay leeyihiin waa dee samaaciisa ansaxaya gaal islaamnimada laba shardiyo gaal baa samaaciisu ansaxaya cadaalada lama shardiyo fasiq baa laakiin waa cinda aladaa iyo marka la gudanayo dadkii la gaadhsiinayo isaga laga warinayo markan isagii ma warinayo uu warinayo lagama warinaya markaaba umuuraha kale shardi ay tahay waama aladaaw xagga gudashada wakada alfaasiq mayadhe faasiqna waa saas oo kale hordii gaal kaba taxamulkiisa ansaxay faasiqna waa ansaxaya min baabi awle isagoo gaalkii kaba sii dee kaga sii awlaysan idaa adnaahu hadduu guta xadiidkii bacda tawbatihi tawbadiisa dabadeed iyo wa hubuuti cadaalatihi cadaaladiisu intay sugnaatay dabadeed wa ama aladaw ama xagga gudashada weeyaan waa marka isaga laga maqlayo laga dhegaysanayo isagu faafinayo faqad taqadama waxay noo soo hore maray oo aan hore usoo sheegnay annahu la ikhtisaasa lahu bizamanin mucayan adahaasi inaanu zaman mucayana oo uu gaar ku yahay aanu jirin oo kallay dee cibaaradiisii waxay ahayd halkaa aynu soo marray wayafaridu sheikhu bian yusmaca idaxtiisa ilahi marka loo baahdo markaa egda laguma xidhin ee marka isaga laakiin cilmigiisii loo baahday inuu dadkii maqashiiyo faafiyaa ayay adaabtiisa tahay marka taasi waxay ka dhigan tahay inaanay da uu ku xidhanya jirinoo waxaynu soo sheegnay annahu la ikhtisaasa lahu inaanu adaha la ikhtisaasa liladaa bizaman mucayan da mucayan oo la yidhaha markuu da'daa gaadhu nashrinayaa cilmigii bal yuqayidu waxaa lagu qaydayaa bilixtiyaaji baahi horta waa mid loo baahan yahay dadka ay u baahdeen iyo arrin kaleo wata'ahuli lidalik inuu ehel u yahay isagu waxaan uu ehel u yahay nashrinteeda iyo faafinteed faafintiisa iyo sheegitaankiisa wa huwa mukhtalifun biikhtilaafi alashtaat markaa xagga marka la eega ixtiyaajka iyo ta'ahulkuna waa kala duwan yahay oo biikhtilaafi alashkhaasi ashkhaasta kala duwana waxaa dhici karta in labaatan jira in loo baahdo aqoon uu fiican uu yeeshayo uu ehel u noqdo oo raggii culimadeedii waaweyneed rag baa shan iyo toban jirkoodii dee muftiya ku noqday oo loo idmay loo fasaxay fatwo aqoon sare lahaa rag baa labaatan iyagoon gaadhin suyuud ayuu markaa bilaabay taariifta suyuudi toddobiyo toban jirkiisii ayaaba kuwa bilaabay dee taariiftiisii ugu horreysay bal kitaabkan maanta dee la arko markaynu tafsiir la aqrisanayo innaga qimada ah jalaaley bal maanta meelo badanba dee kitaab la ictimaadsado oo ama duruus waaweyn oo caalam islaami awqaada qaarkeed kaga bixi jirtay si asar iyo isagu uu ahaa mixwarka wixii kale lagu kordhinayaaba ha noqdeen wuxuu dejiyay waa koob iyo labaatan jirkiisii waa koob iyo labaatan buu ahaa maalinta uu tafsiirkaas ee qaybta uu leeyahay isagu uu dejiyay qaybta sheekha isagu mooye haddaba wuxuu leeyahay dee afartan gaadhay oo weli aan ehel u ahayn ama aan baahi saasa loo qabinna waa jiraayo hadiyo goor ragga musliyiinta waxaa loo baahan jiray markii lixdan iyo toddobaatan iyo noqdo ama sideetan dadkii amsaashooda ay dhammaadeen in sanadkooda caaliga unbaa loogu baahan jiray aqoon ay lahayn looguma baahnayn marka wuxuu leeyahay ashkhaastan kala duwan ayay iskhilaafaysaayoo dee xagga baahida iyo ta'ahulka وقال ابن خلاد إن خلاد وحير وحسن بن عبد الرحمن مرة من هرمزي وأنك كتاب مصطلح وجامعة ومهرية وحدة شيابة كاس أيا وحير يسوي إذا بلغ الخمسين نكو مركو كنت قالوا علمي نشرتي ساو فريسو oo waa markaas da'da ugu roon cilmi gudashadii iyo aqrintii iyo sheegidii waa kuntan jirta markaa kulli walaa yunkaro lamana inkirayo cinda alarbiciin afartana dee kolley kamaal buu gaadhay iyo heer adag oo bal markaa taas heer taamahe waxa weeye cinda alarbiciin hadduu nashriyo gutada lama qoonsanayo laakiin muxuu hi watucuqiba waxaa lagu bulshiyey isaga biman xadasa qablaha dad waktigaa horteed cilmiga u fadhiisay nashrintiisa kamaalikiin iyo amsaashiisa iyo raggaa lahaa oo iyagoon waktigaa kuma dhoweyn cilmigii badan nashriyey ee laguba bulshiyey bal de waxaa jirta aimo badan iyo culimo badan oo cilmi aada u badan intay nashriyeen aan da'daaba gaadhin horteed dhintay iyagoon konton gaadhin ama afartanba gaadhin taariiftoodina maanta aan hayno iyagoon afartan gaadhinna dhintay cilmigaasna nashriyey marka adigu muhimku waa ixtiyaajka iyo ta'ahulka wabna almuhima marka hore saaka kitaabkaa dhammaadaan lahay imaka waxaad moodaa ilaa u dhammaanayna dee taayir haynoo hadha insha allahu tacala walaa macrifatu sifati kitaabati alxadiisi khaatimadii oo umuuro adigu uu ishaarayo uun ay ku sugnayd ayaan kuga jirnay oo inoo socotay marka wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wa min almuhimi waxyaalaha marka la eego cilmigan xadiiska muhimka ah ee iyadu qiimaha badan ay tahay in loo cinaayado loo ihtimaamo ruuxii xadiis dalbaya waxaa ka mid ah macrifatu sifati kitaabati alxadiisi xadiiska qoritaankiisa la qorayo kayfiyadii ama sifadii oo la garto kolley waa arrin dee aynu ogaan karno uun bal culimmadii dadaalkii badnaa ay ku dadaalayeen xadiiska dabdintiisa imika inagu waxaan qoranaa ma jirto dee kutubta madbuucaan haysanaa ruuxna hadduu dee nusqo aan akhdaa badan lahayn qaato isagii dee qoraal iyo wax kaleu ugaba baahan yahay ma jirta waa inuu fahmo uun iyagu se iyaga gacantooda ku qoranayay dabdinayay markaasay dee u sameeyeen dawaabid iyo umuuro lagu markaa xadiiskii ay ku dhowrayaan ay ku ilaalinayaan oo dee si loogu kalsoonaado wixii la qorayay markaa tani waa taase laakiin imakaalka inaga waxayna khuseeya ma aha waxaa kaloo ay tahay markay waxyaalihiida ay isticmaali jireen iyo dabdigoodana ruuxii kutubtii farta ahayd haysta ama baxsi ha ka diyaariya ama haba daalacanaya ay kuba sugantahay calaamaadkay u isticmaali jireen umuurahaasna dee iyagiibuu ku fahmayaayo taas isagiina waa u baahan yahay haddaba in la garto kayfiyada ama sifada xadiiska qoraalkiisa taasna waxyaalaha muhimka ayay fadnigan kaga mid tahay oo wuxuu uhi wahuwa kaasna waxa weeye ama sifada kitaabadu an yaktubahu inuu qoro xadiidkii mubayanan xaaliya iyadoo la caddeeyey oo mufasara la fasiray taas fasaran waa caddayntii un oo waa cadfu bayaanba oo dee tafsiirkii unbaa tabyiinkana tabyiinkii unbaa tafsiirkuna yahay ama waxaaba suu caliyulqaari yidhaaho xagga mubayananna waa xarafkii oo dee si fiican oo shakligiisii la muujinayo loo qoro in tafsiirkuna wuxuu noqonayaa dee xarafkaa wixii ku imanaya ama xarako ahaa ama dhib ahaayo iyadana la bayaamiyo la caddeeyo oo bal taase adigu muhimku waxa weeye si aan labsi u iman si aan xarafka ama kelimada si ahayd si aan ahayn loogu aqriyin in hagaag loo caddeeyo oo si fiican oo aan ina ishkaal ku sugnayn labsi kuma sugnayn loo qoro taas bay tahay kitaabadii oo wayashkula uu xarakeeyo almushkila ka ishkaalka gelaya minhu xadiidkii kaa mid ah ujeedadu ka dee hadhow qalad kaba iman karo ishkaal iyo labsi isagu leh kaasna uu weliba xarakeeyo oo wayanqudahu uu dhibcano u yeelo waxay dee maktuubka ahaa oo wuxa adigu ay tahay horta waa inay xuruuftii dee inay kayfiyaadkeedii weliba xuruufta khaasatan ise sii shabahaysa bal inuu hagaag u dabdiyo hagaag u qoro kolleyba kitaabadiisii si fiican uu qoro si aan dee khada ama tasriif iyo taxriif iyo loogu dhici karin xagga shakligay timi horta yashkula macnaa waa xarakeyntii xarakanta halkan ay uga jeedaana xarakadii icraabeed maaha ee waa xarakadii loo baahnaayo oo dhan ama aakhir alkelim ha noqoto sida tii icraabta kaba imanaysay ama dhexaaba haba gasho kolkol xarakadii dee sarfigu uu ku toosinayay cilmigaa sarfiga uu kuu sheegayo sidaad u dabdinayso ama xarako kaleoo meel kalea haba noqotee wixii kol haddii ishkaal ka imanayo labsi ka imanayo ruuxii uu markaa ku qaldami karo waa in xaraka la xarakeeya welibana aada waxaa usii muhima magacyadoo kale ee icraabtu wax sidaasoo meel waa xaraf keliye iyada qiyaas ma galo oo waa ti aynu soo maray mutarif iyo mukhtalif iyo mutafiqe markaan soo haynay waxaan qiyaas baan gelahayn wax ka horeeyo kuu tilmaamayo sidaad ugu dhawaaqaysaa ma jirto waxag iyaga ka dambeeyo raacayo iyadana dhawaaqii kuu saxayaa ma jirto saas daraaddeed iyadaa weliba in aada loo sii xarakeeyo si aanad xarafkii taxriif u gelin ama kelimadii ayaa sii muhiima marka iyada halkan kamuu dhigin in kitaabkiiba lawada xarakeeyo waayo kol hadii dee meelihii iska cadaaye muuqday aan lagu qaldamahayn ishkaal aanu jirin wakti unbaad ku luminaysaayo dee wax loo baahan yahay maaha wixii mushkila ee ishkaal ka imanayo kaas baa la xarakeynaya waanay jiraan bacd alculamaa leh ruuxa mubtadiga ah oo kale in loo wada xarakeeyo iska wada xarakeysta xadiidkii oo dhan si aanu dee si u ahaa si ka duwan aanu ugu dhawaaqin aanu bal maalan dee laxni aanu isaga kaba dhicin rasuulkii ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dee aan hadalkiisii ahayn oo aanu noqon rasuulka ilahay nin wixii uu yihi waxa ka duwan kasoo naqliya aanu noqon ayaaba mudan ruuxa mubtadiga waana hadal iska wajiha amaa xagga naqdiga ee dhibcuu haddii laga tago kolley labsi waa ka imanayaa wala halkan barhkood si haddii aanay dee layska garanayo laga tegi kara hadalkooda uu ahaa iyada xagga dhibcuu la mid maaha xarakada oo xarakada waxaaba dhici karta ruuxii dee mutamakin luqa carabiya ku ah inteeda badan inuu saxan karo waxyaalaha magacyadii waxaa mooye laakiin dhibcaha oo xarafkii wixii xuruuftuba ay ku kala baydhaysay khaasatan xuruuftii si shakligoodu mid ahaayo si keliya u wada qormaysay iyada marka caynkaasa dee nin waa iska jira aada mutamakinu oo kelimaadkii garanayo luqadii isagoo kelimadiiyo markuu arka siyaaqii kelimada waxay ta iskaba garan karaa waa jirtaa laakiin taa dadka badankoodu ma aho iyada xagga dhibcaha lama eegayo kaleey waa ishkaal gelayaa dhibci waa loo wada yeelayaa oo wayanqudahuna waa dhibcihii shakliguna waa xarakadii caadigayd farxad iyo kasrad iyo damadii wayaktuba wa an yaktuba waa sifadii kitaabadu weli inoo wadaaye weliba waa inuu qoro asaaqida wixii dhacay ee kitaabka kaba dhacay filxaashiyati xaashiyada alyumna midig uu ku qoro maadaama fi sadri baqiya inta ay sadarkii ay weliba baqiya wax ka harhsan uu jiro weli kelimaadkii ay wax aanu dhammaan sadarku wailaa haddii sadarka nihaayadiisii la joogo oo wax sadarkii ka harhsani aanay jirin oo filyusraa fa yaktubuhu saaqidkii wuxuu ku qorayaa filyusraa filxaashiyati lyusraa xaashiyada bidix tana waxa weeye waana waxa dee kutubtii hore makhduudaadka isku sugan kitaab baad qoraysaa maad qoranaysaa waxbaad ka tagtay saaqidku waa kaa waa wixii ka dhacay meeshii laga tegey ee sadarka dhexdiisii a kaba tegay markaad kaa qorayso ee doonaysa si wixii ka dhacay meesha imika inaad halkii ku sheegto ee kitaabka dhexdiisiiya labada sar dhexdooda laguma qorayo kelimaad suduurtii baa isku dhowaanayso hadhow qalad baa ka imanaya dhinacyadaa lagu qorayaa dhinacan ama midiga ee waraaqda ama dhinacan bidix baa lagu qorayaa bal ayaa lagu qoraya waxaa dhici karta xaggooda hoose amish inaanay uguba talageli jirin ay buuxin jirin iyo kitaabadoodii marka xaashiyada xaggeeda midigna waa dhinacan ee waa darafta waraaqda dhinaceedan un weeye halka kitaabadu ka bilaabmayso xaggeeda bidixna waa halkay ku dhammaanayso taas bay xaashiyada bidix tahay marka wuxuu leeyahay marka ay wax dhacaan ee doonayso inaad dee wixii dhacay kitaabkii aada ku soo qortood kelimadaad eegi halkay ama intan ka badani halkay kaba dhacday haddii dee ay dhexda uun tahay sadar dhexdii ama xaggiisa hore ama dhexdiisao weli sadarkii aanu dhammaan iyada wixii aada dhacay oy laxaq iyagu odhan jireen waktigaas xagga hore aad ku qoraysaa dhinacan midig baad ku qori markaasna kolley wax takriij la yidhaha bay samayn jireen oo imika innaga raqam baa la sameeyaa dee kutubtan dambe aynu aragnaa waa kan wixii ama la kordhinayo ama dhacay ama taas raqam bay u yeelaan waaxid iyo tiba xaggii hoosaa raqamkaa lagu qoray iyagu taa may isticmaali jirin eh sadar iyo arma calaam khad yar bay ka bixin jireen halkii dhacday ama labadii kelime dhexdooda ay wax ka dhaceen bay yar jeexi jireen saray u taagi jireen sadar kalena may gaadhsiin jirine markaasay in yar afkiisa rogi jireen oo rogidda ay rogayaanay duwayaanna waxay ishaaro u ahayd halka lagu qorayo marka haddii xagga midigaad ku qorayso khadka yaraa saartay ayaad xaggaa ma jiidaysid oo kitaabkii siaan u wada madoobaanin in yar oo calaamun baad xaggan u yar afkeeda u qalloocinaysaa horteedana waad ku qoraysaa wixii dhacay waa inta sadarka ay wax ka hadhsayin xataa wax yar haba noqoteen sadarku hadduu dhammaadayna oo kelimadii ugu dambeysay ama intii ugu dambeysay baa meeshii aad ka tagtay markaad wax qoraysay iyada xaggan bidixee ku dhow isna waa nihaayadii sadarka wax ka dambeeyaana ma jiri ayaad ku qoraysaa waxaanay taa u yidhaaheen ay leeyihin horta xagga midig ha la horreysiiye inta sadarka ay wax ka hadhsayin waxay dee dhici karo waa ixtiyaadoo haddii aad xagga dhexdii aad xaggii mid dhexda ay wax ka dhaceen xagga midig ku qor bay leeyihin waayo waaba intaasoo haddaad xagga bidix ku qori lahayd wax dambeoo dhacay ay jiraan wax dambe oo dhacay oo haddaad kii dambe aad bidixaad midigtii kuba qorto waxaa dhici karta in la garan waayo dee sadarkii hadday laba meelood ay wax ka dhaceen kelimadani mata xaggan bay u taalaa dhinacay dee tii dambe mise saqadkii hore marka inta ay sadarka wax ka hadhsayn xaggan midigtaad ku qori sadarku hadduu dhammaado xagga bidixaad ku qori waayo wax takriij la yidhaha bay samayn jireen oo khadkaa yaraan sheegayaan afkana waya rogi jireen dee marka haddii laba meelood ay kaga sugan tahay kitaabkii ama sadarkii keli ahaa oo ay dee bal maalan waxaa dhici karta inay istadaakulaan haddii oo la kala garan waayo labsi yimaado marka inta ay sadarka wax ka hadhsan yihin midigtaa lagu qoraya sadarka hadduu dhammaadayna dhinacan bidixee ku dhow ayaa laguba qorayaa dee waqtigoodna waxaa daahira labada dhinac waa isleekaayeenoo mid kastaba in wax lagu qora way u suurtagelaysa walow beryo dambe oo raggii ka dambeeyey qarniyadii dee la arka sagaalaad ama inahaasba lasoo dhawa lagu soo dhawaaday inay dee dhinacyada qaarkood ay yareyn jireen dhinacna ay yar waasicin jireen bal taas wayatu u jeedaa oo wayaktuba waxaa sifadii kitaabadu ay tahay yaktuba an yaktuba inuu qoro oo assaaqida wixii dhacay ee kitaabkii kitaabadii ahayd ee uu isagu kaba tegay fi lxaashiyati اlyumna xaashiyada waa haamishka ama dhinaca midig maadaama fi sadri baqiya inta weli sadarkii ay wax ka hadhsan yihiin oo ay suurtagal tahay saqa dambena inuu yimaado hadhow xagga bidix lagu qoraa wailaa haddaan sadarkii waxba ka hadhsanayn oo sadarkii dhammaaday fayaktubuhu wuxuu ku qori fi lxaashiyati اlyusraa xaashiyada ama haamishka dhinaca bidix ayuu kuba qori oo aan xagga hoosiiyo dee kuma qori waa labadii dhinacun midigta iyo bidixdina waa saasiyin taasi waxa weeyaan waa kitaabadii kolleyna dee umuuro badan bay halkan shakliga iyo sida loo xarakeeyo iyo naqdiga iyo kutubta adigu roonroon halkan kuba sugan oo in badan ruuxa dee kutub makhduudaada yar daalacan iyo waxyaala uba baahan karo waayo xataa in dhibcaha iyo ay u yeelayaan si labsi meesha ugaba baxo ayay kolkol dee xuruuftan dhibcaalaynu naqaanona dhibicdeedii caadiga aydii halkii kaga qurmaysay u qorayeen xuruufta aan dhibcaal ahayna si loo garto inay xuruuftii ti on laguma qaldamin bay barhkood kutubta qaarkood markay qorayaan dhibca ay u samayn jireen laakiin ah halkii tii hore ay kaga qornayd xarafka mucjamka meel cagsigeeda oo haddii imika ay xarafku oo kale sida za-di oo kale dhibicay korka ku lahayd kolkol bay ra-da dhibic xagga hoose kaga qorayeen si marka horeba loo gartaa waa xaraf muhmala la yidhaha kaasi mahaza ra-sa u aqri umuuro kale kolkol marka ay ka mushkilka ay xarakaynayaan ama kaa ay caddaynayaan ay muujinayaanna barhkood baa xarafkii ishkaal ka iman lahaa ee qalad kaba iman lahaa ayay kelimadiibay xaggay mar labaad qorayeen xaashiyada ama haamishkay ku qorayeen iyagoo ama xarafkii la islahaa waa lagu qaldami karaa uno xarafkii oo keliya waayo xurufta luqada carbeed ee markay israacayaanay kelimo ku jiraan iyo xuruf badan baa isku midoo si u qoranta hadhow laakiin markii keligeed la qorayo way kala yarduweynoo imaka yo iyo nuun oo kale ama nuunka iyo badiyo tadiyo waxyaalahaas markay kelimo bilowgeed galaan ama dhexdeed galaan dee dhibca inaan ku kala garano mooye isku shakli weeye laakiin haddii keligood la qorayo shakligooda waa kala duwanya markaasay kolkol xarafkii keligii bay qori jireen xagga ama kelimadii oo dhan ay xuruufteedii googooyeen ee midmid u qoreen bay ku qori jireen waa kutubtoodii horey aada u dabdinayaan raggii aada idqaanka badan lahaa wa sifati cardi taasi waxay ahayd kitaabadii xadiiska bal intaa kooban buu inooga sheegay iyadoo kolley tan waa meelo dee ay dheereeyaan oo inagiina markaa inta badan aan mucaamalo lo dee inagii kumaynaan dhaqmin oo maynaan mumaarasayn oo waxyaalaha sidaasana mayn arago kolkol bay meelaha dee abwaab kutubta musalaxa waa abwaabaha kolley yar aada u qaamidka ah ayay noqotaa ama waxyaalahaas fiirada dheer u baahan ruuxu sibal ujeedooyinkoodi iyo say isticmaali jireen u fahmo wasifati cardi ay wa min almuhimi waxaa kamida waxyaalaha muhimka ah sifati cardi macrifatu sifati cardi xadiidka markaa ama wixii la qoray maktuubka la bandhigayo la saxaye lagu saxayo kitaabkii asalka uu ahaa kayfiyada iyo sifada uu dhacayo cardigaasi in la barto oo aada loo garto taasaa iyadna waxyaalaha aada u muhiimkaa ka mid a umuurihii baa weli ku jiraa dee waqtiyadoodii hore aada loogu cinaayoon jiray aada looguma baahnaa kutubtuna haddaanay kutubsan oo kale lagu sameeyo la muqaabaleeye aanay ahayn laguma kalsoonaan jirin oo inay ziyaadi iyo nuqsaan iyo waxay leedahay wax la ogaaday oo la hubsadayba maaha innaga waqtigeeniise de waxa weeye waa tan oo waa kutubta iska jaahiska ayuun baaban haysanaa marka cardiguna dee cardi baynu soo maray xagga qira'a cala sheekh marka sheekha lagu dul aqriyaye sheekhu ka aqriyaya aanay ahayn cardi bay taa kuba magacaabayeen taasi waa xagga qiraa'ada ahayd oo wixii maxfuudkiisa ama xadiiskiisii baaba sheekhii loo bandhigaya sida qur-aanka marka dee nin qaari-a lagaba qaadanayo kaloo ruuxii isagu baranaya ka aqriyaya uu noqonayo muqrigiina uu dhegaysanayo si uu uguba saxo xadiidkana alqira'a cala sheekh waatan soo maray kaasi cardiga ayuu ahaa cardi waa la odhanaya kani waa cardi kale oo xaggii qoraalkii weeyaanoo waxaa cardigani yahay dee imika axaadiis baad sheekh ka warinaysa ama kitaab ha noqdo ama wax kaba yar ha noqdo jus haba noqdo ama yeedhidiisii aad ka qoratid ama waad qoratay oo waa kuu qoranyo isagii baad ka qoratay qoraalkaa kumay kaaftoomahayn ee waxaa la doonayaa bal waxaan adiga kuu qoraniyo sheekhan aad ka warinaysay dee sanadkaagii kuba jira waxa isaga u qoran inay isku mid noqdaan oy mudaabaqa ama dee ay ka dhaxayso isku mid noqdaan taas baa la rabaa si loo ogaado adigu inay isagiina waad ka warinaysaaye wax ziyaado ah ma nuqsaan oo taada kuba sugan iyo mukhaalafo ay kala duwan yihiin waxaad adigu warinaysay waxaad sheekha kaba warinaya dee wixii sheekha uba sugnaa si meeshii inaanay jirin halkaas loo ogaado ay isku mid yihiin ay iswaafaqsan yihiin